بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ururka isugu yeray xisbullah oo xalay weeraradii ugu xoogganaa ku qaaday magaalooyinka yahuudda lagu deegaameeyey iyo sahaynada oo iyagana duqaymo culus ka fuliyey lubnaan haddaba tani bilow ma u noqon kartaa dagaal toosa ah oo dhinacyada dhex mara maxay khubarada ciidanka iyo kuwa siyaasadda ay ka yidhaahdeen xiisadda sii karar qaadanaysa ee bariga dhexe iiraan oo samaysay dhowlatus militari iyadoo dhanka kale xogo dheeraad ah laga helayo hubkii ay dahraan dhowaan ku wareejisay moskow maxaan ka ognahay istaraatiijiyadda maraykanka ee dagaalka ashahaadala diriirnimo ee qaaradda afrika guul iyo guuldarro maxaase ka mid ah wadiiqooyinka maraykanka uu u adeegsado dagaalka uu kaga jiro qaaraddan qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروكة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyoom qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa hub dowladda iiraan ay ku wareejisay ruushka toddobaadyo ka hor si mosko ay ugu adeegsato dagaalka ay kula jirto reer yurub si gaar ah yukrain ilawareedyo saddex ah oo la hadlay wakaaladda wararka roteres ayaa sheegay in xukuumadda dahraan sawaariikhdii ay ka gaday ruushka aysan la socon qalabkii loogu tala galay in sawaariikhdaasi laga rido gantaalada oo ahaa nuuca loo yaqaano fatxi saddex boqol iyo lixdan ayaa waxa ay dhaliyeen su'aalo badan khubarada milatariga ayaa isweydiinaya sababta ka dambaysa in iiraan sawaariikh keliya ay u dirto ruushka qaarkood ayaana ku doodayaa in xukuumadda moskow ay doonayso in sawaariikh kale oo hor leh iyo goobihii laga hagi lahaa ay iiraan mar kale ka gadato xukuumadda dahraan waxa ay beenisay in moskow ay ka iibisay sawaariikh balse sirdoonnada reer galbeedka ayaa ku adkaysanaya in iiraan tan iyo bilowgii dagaalka yukrain ay moskow ay ka iibiso hub isugu jira sawaariikhda riddada dheer kuwa riddada gaaban iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka antonio blinken ayaa tobanka bishan aynu ku guda jirno ee sebtembar waxa uu sheegay in sawaariikh nuuca loo yaqaano fatixi saddex boqol iyo lixdan ay gaadheen ruushka ayna u badan tahay in la adeegsan doono toddobaadyada soo socda blinken ayaa intaa ku daray in sawaariikhdani ay yihiin kuwa halis ku ah amniga yurub si ruushka buu yidhi uu u keedsado sawaariikhdiisa riddada dheer isagoo isku diyaarinaya dagaal dheer taa beddelkeedana hadda uu adeegsanayo hubka iiraan ay farsamayso gantaalada fatixi saddex boqol iyo lixdan ayaa ah kuwa riddada gaaban waxayna gaari karaan boqol kow iyo labaatan kilomitir aqalka kremlinka oo wax laga weydiiyey arrintaas ayaana diiday inuu bixiyo wax jawaab ah waxa uuna ku gaabsaday in xiriira intaa ka qoto dheer ay kala dhexeeyaan iiraan muddada ka badan labada sano ee uu socdo dagaalka yukrain ruushka ayaa maalin weliba waxa uu adeegsanayaa gantaalo iyo diyaarada aan duuliyo lahayn kuwaas oo badanaa laga soo iibiyey waddamada iiraan iyo kuuriyada waqooyi dahraan iyo binyang ayuuna buutin la saxiixday heshiisyo difaac oo dhigaya in labada dhinac ay iskala shaqeeyaan sidii ay isku difaaci lahaayeen haddii ay weerar la kulmaan isla markaana ay iska iibiyaan hubkooda sawaariikhda la sheegay iiraan inay u dirtay ruushka ayaa waxa ay timid xilli xiisada ka dhexaysa putin iyo reer yurub ee meel xun gaartay ciidamada yukrain oo ay gadaal ka taagan yihiin kuwa naatana ay qabsadeen qaybo ka mid ah ruushka taasoo keentay in ciidanka ruushka ay qaadaan ololo dagaaleed xoogan kuwaasoo u badan duqaymo ay ku beegsanayaan kaabayaasha dhaqaale ee yukrain sida xarumaha tamarta goobaha waxbarashada iyo sidoo kale warshadaha soo saara waxyaabaha muhiimka ah dhankeeda dowladda ruushka iyadoo ka duulaysa daandaansiga kaga imaanaya ururka nato ayaa waxaa lagu soo warramayaa in isbeddel lagu sameeyey istaraatiijiyadda nukliyeer ee xukuumadda moscow ruushkana uu kala shaqaynayo dahraan sidii ay u heli lahayd hub nukliyeer ah maadaama labaatankii sane ee lasoo dhaafay xukuumadda iiraan ee wajahaysay caqabado kala duwan oo sabab u noqday in maraykanka iyo yuhuudda ay burburiyaan warshadaheedii nukliyeerka كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa tan iyo wixii ka dambeeyey sannaddii labadii kun iyo kowdii oo ay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ay daafaha dunida ka bilowday mashruuca shahaadala dirirka ah ay ugu magac dartay alxarbu cala alirhaab dagaalkaasna goobaha sida aadka ah oo u saameeyey waxaa ka mid ah qaaradda afrika oo noqotay saaxo aad loogu loolamo saddex iyo labaatan sano oo laga joogo iclaamintii buush ee xamlada saliibiga ah jabhadaha jihaadiga ah ee ugu badan waxa ay ka furan yihiin qaaradda afrika maraakista daraasaadka reer galbeedka waxa ay soo saareen warbixinno dhowr ah oo ay ku sheegayaan in jamaacadka jihaadiga ah ee halista ugu weyn ku ah maraykanka iyo xulufadiisa ay ka halgamayaan galbeedka iyo bariga afrika islamarkaana ameerika aysan hayn xeelad iyo tab ay ku wiiqi karto awoodahaasi jihaadiga ah ee qabsanaya islamarkaana kasbaday shucubta muslimka ah warbixintan waxaan diiradda ku saari doonnaa istaraatiijiyadda foorarta ee maraykanka uu ku wajahayo dagaalka ashahadala dariirnimo ee uga jiro qaaradda afrika iyo filashooyinka soo socda dhagaaraha ay dowladda maraykanka isticmaasho waxaa ka mid ah dagaal wakaaladeed iyo adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku gumaadayso dad rayid ah oo aan dagaalada ku lug lahayn dagaal wakaaladeedka uu maraykanka uga jiro afrika uuna meelo fogfog ka hagayo dagaalka ayaa muddo sannado ah socday walow markii dambe uu ku qasbanaaday inuu dagaalada qaar si toos ah uga qayb qaato markii wakiiladiisa calooshadushaqaystayaasha ah ay xaqiijin waayeen ahdaaftii uu igmaday jeeddada ka dambaysa tallaabadan ayaa ah in la yareeyo khataraha iyo khasaaraha islamarkaana la ilaaliyo saamaynta balse istaraatiijiyadani ma ahayn mid ka madax bannaan caqabadaha gaar ahaan afrika oo siyaasad ahaan iyo juqraafi ahaan aad u adag marka laga hadlayo dagaalada nuucan ah muxuu yahay dagaalka fog iyo istaraatiijiyaddiisa madhaleeska ah ee maraykanka u wado sida uu magacu tilmaamayo dagaalka fog wuxuu tixraacayaa habka ay dalalka isticmaalaan oo ay uga hortagaan khataraha meel ka fog halkii ay ku faafin lahaayeen tiro badan oo ka mid ah ciidankooda dalalkanna waxay isticmaalaan xeelado kala duwan si ay u taageeraan xulufadooda dalalka kale dalalkanna waxay isticmaalaan xeelado kala duwan si ay u taageeraan xulafadooda maraykanka markii uu weeraray dalalka ciraaq iyo afghanistan uuna isku furay jabhado fara badan ayuu miciinbiday adeegsiga calooshad u shaqaystayaashiisa qaaradda afrika oo ay ka soo muuqanayeen awoodo islaami ah isagoo saldhig weyn ka dhistay dalka yar ee jabuuti dagaalka fog badana waxa uu ka kooban yahay adeegsiga tallaabooyinkan soo socda taageeridda ciidamada amniga dowlad shisheeye oo aad uga fog dowladda wadata ajandaha ama mashruuca ay mandiqadda ka leedahay ha noqdaan kuwo rasmi ah maleeshiyo amba kooxo aan rasmi ahayn tusaale ahaan iyada oo la siinayo tababar dhaqaale qalab iyo xoga sirdoon adeegsiga howlgallada ciidamada gaarka ah iyadoo laga yaabo inay tababaraan ama mararka qaarna ay la shaqeeyaan ciidamada gudaha iyo kuwa isku dhafka ah qandaraasyada militari iyo amniga ka socda qaybta gaarka ah ee howlgallada kala duwan tusaale ahaan ciidamada ururka midowda afrika iyo calooshad u shaqaystayaasha balaag water oo inta la isku dhafo fulinaya danaha reer galbeedka taageerada dhinaca hawada ah oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo diyaaradaha kale ee qumaatiga u kaca isdhaafsiga macluumaadka sirdoon ee lala wadaago saaxiibada dalal iyo kuwo aan dowlad ahayn oo ka qaybgelaya dagaalka fogfog ee reer galbeedka uga jiraan dhowr qaaradood oo sida afrika oo kale ah waxaa jira dhowr kiis oo ay dowladaha reer galbeedka ka sameeyeen qaaradda afrika balse ay qariyeen inay ciidamo dhulka ah faafiyeen iyagoo doorbidaya habka dagaalka fog tusaale ahaan faragelintii nato ee libiya labadii kun iyo kowdii waa tusaale cad iyada oo la doonayo in laga fogaado qarashaadka xooggan ee dagaalka tooskaha ku baxaya maamulkii obama iyo xulufadiisa caalamiga ahaa waxay taageereen in xukunka laga tuuro mucamar al khadaafi hogaamiyihii madaxa adkaa ee libiya iyadoo uusan qarash badan uga bixin waxayna adeegsadeen dagaal meel fog laga hagayey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa duqaymo laayaan ah ka geysanaya dalal ay ka mid yihiin libiya niger iyo soomaaliya halkaas oo dad fara badan oo muslimiin ah ay ku laayeen inta badan mas-uuliyiinta ameerikaanka ah waxay aad u dafiraan jaraa'imta ay ciidamadooda ka geysanayaan qaaradda iyagoo boor isku qaris ka dhigta la dagaalanka waxay ugu yeedhaan argagixisada dowladda maraykanka ayaa muddo sannado ah qarinaysay joogitaanka ciidankeeda ee qaar ka mid a dalalka afrika iyadoo si hoose u wadatay dagaalka ka dhankaha muslimiinta sida uu qaray mid ka mid ah xildhibaanada maraykanka
maraykanka wuxuu dagaal uga jiraa afghanistaan ciraaq siiriya bakistaan yeman soomaaliya iyo libiya suuragal ma ahan inaan ogaanno dal weliba oo aan dagaal uga jirno oo aan dhaqaale ku bixinayno sababtoo ah waxaan ka howlgalnaa boqol iyo konton waddan
waxaasuu hadal qaaday dowlado aysan dad badan ogeyn inaan ciidan ku leennahay ma xasuusataa muddo aan fogeen ka hor markii dhowr askari nogala dili dalka naijer ee uu koongareesku yidhi ma ogeen in ciidamo naga joogaan dalkaas oo aannu jirinba qof ka mid ah koongareeska oo ogaa arrintaas hadalkaas kadib ayaan dib oegis dheer ku samaynay arrinta waxaana ogaannay in ciidamo naga joogaan taqriiban waddan walba oo ku yaalla qaaradda afrika adeegsiga cunfiga xaddaafka ah ee maraykanka iyo xulafadiisa qaaradda afrika waxay muslimiinta qaar badan oo ka mid ah ay ku riixday inay ku biiraan sufuufta jamaacaadka jihaadiga ah taas oo jihaadiyiinta al-shabaab iyo jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ka dhigtay inay noqdaan mujaahidiinta ugu awoodda badan dunida taxadiga ugu adagna ku haya maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka wasiim naasir oo ah saxafi iyo baare dabagal ku sameeya arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah ayaa aaminsan in jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo ka tirsan alqaacida ay tahay kooxda ugu awoodda badan galbeedka iyo saaxilka afrika halka xarakada shabaabulmujaahidiin ay tahay kooxda ugu awoodda badan jihaadiyiinta qaaradda afrika balse waxaa jira baarayaal kale oo arrintaasi khilaafsan ooba aaminsan in labada jamaaco ay yihiin kuwa ugu saamaynta iyo awoodda badan jamaacaadka islaamiga ah caalami ahaan waxaan oo dhammi waxay dhacayaan iyadoo maraykanka uusan waxba u reeban la dagaalanka mujaahidiinta qaaradda afrika isagoo adeegsanayay dagaal laba wadiiqa ah midka koowaad waxa uu ka dhigtay dagaalka meelaha fogfog laga hago halka khiyaarka labaadna uu ka dhigtay ka qayb qaadasho toosa ah balse xadidan
ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhib waad mahadsan tahay dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horayn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa qaar badan oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ayaa waxay warbixinno kala duwan ka daabacayeen duqayn xooggan oo ay xalay fuliyeen ururka isugu yeera xisbullah taasoo ay ku beegsadeen mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee ugu muhiimsan maamulka yuhuudda iyo gumaystaha laftiisa oo xalay koonfurta lubnaan ka fuliya weeraro xooggan haddii aan soo qaadanno warbixin ay daabacday majalladda the jerusalem bost waxay ku warramaysaa in markii hore uu maamulka isugu yeera israa'iil uu gudaha lubnaan gaar ahaan dhanka koonfureed uu ka fuliyo howlgal uu u adeegsaday mid ka mid ah bambooyinkiisa dagaalka ee ugu waaweyn sida warbixintu ay tibaaxaysa middan ayaa daba socota weeraro isdabajoog ah oo uu maamulka yuhuudda tan iyo shalay uu ka fulinayay koonfurta iyo bartamaha lubnaan isagoona waa berigii shalay ilaa xalay fiidkii ka waday duqaymo aanan kala joogsi lahayn iyo inuu goobaha qaar ku garaaco bambooyinka halista ah ee wax halakeeya ururka isugu yeera xisbullah oo ay ku sii lixaadsanayeen marba marka ka sii dambaysay duqaymaha uga imaanaya xagga yuhuudda ayaa isagana qaaday tallaabo uu ku beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin gumaystaha waxa uuna fuliyo weerar uu ku beegsaday mid ka mid ah saldhigyada ciidan ee ugu muhiimsan askarta benyamin netanyahu abbaare labadii iyo qadar soddon daqiiqo oo habeennimo xisbullah ayaa gantaaladeeda riddada dheer ku garaacday saldhigga ciidanka cerka yuhuudda ee rama david oo ah midka ugu muhiimsan ee ciidanka cerka gumaystaha ay ku leeyihiin gobolka waqooyi waxaa xusid mudan in markii uu ururkan uu weerarayo saldhiggaas ay yiileen diyaaradaha qiimaha sare ugu fadhiyay yuhuudda ee noocyadoodu ay yihiin f lix iyo toban iyo f soddon iyo shan waxaana la aaminsan yahay inay yihiin kuwii xalay fiidkii bambooyinkii culsaa ee la mooday kuwa nukliyeerka ku garaacay koonfurta iyo bariga lubnaan sawirro iyo muuqaalo lasoo bandhigay kadib markii ay weerarkaas fuliyeen ururka isugu yeera xisbullah waxaa ka muuqanaya olol daran oo ka baxaya gudaha saldhigga ciidanka cerka ee yuhuudda walow muuqaalada qaar laga duubay meel masaafo ahaan si aad ah uga fog saldhigga oo aanan waxba lagu dhisan karin waxa uu saldhiggan ilaa konton kilomitir u jiraa xadka lubnaan waxaana lagu soo warramayaa in in ka badan soddon gantaal oo nooca ugu muhiimsan ururkan shiiciga ah ee loo yaqaana faadi waaxid iyo faadi itnayn lagu garaacay halkaasi isagoona sheegay in middan ay jawaab bilow ah u tahay wixii maalmahan oo idil ay kala kulmayeen dhanka maamulka isugu yeera israa'iil laakiin midda ilaa hadda caalamka ka daadegila oo uu aamini la'yahay waa in weli aanan la soo tebin waxyeello weyn oo soo gaartay gumaystaha maadaama la filanayo khasaare xooggan iyadoo wax lagu dhisanayo awoodda gantaalada ay ku soo weerar tagtay xisbullah middan ayuuna caalamku durbadiiba waxa uu u fasirtay masraxiyad kale oo uu ururkan ka dhigaya caalamka weliba mid la mid ah tii ay iiraan dhigtay horraantii sannadkan waxayna su'aasha ugu badan ee hadda la isweydiinaya ay tahay sidee ayay macquul ku tahay inuusan jirin khasaare lixaad leh oo soo gaaray yuhuudda weliba iyadoo la fuliyey ilaa soddon duqaymood oo xooggan gumaystaha oo dhankiisa ka hadlay weerarkan ayaa sheegay inuusan jirin khasaare sidaa u weyn oo ka soo gaaray weeraradaasi waxa uuna tibaaxay inay jiraan dhowr askari oo uu firir jirkoodu galay iyaguna lagula tacaalayo goobaha caafimaadka waxayna warbaahinta inteeda badan hadda indhaha ku wada haysaa waxa ka soo kordha weerarka ay xisbullah ku qaaday saldhiggaasi ma la dhihi karaa waxay ahayd jawaab adag oo ay bixisay xisbullah iyaduna dabcan waa su'aal kale oo meesha ku jirta oo uu caalamku doonayo inuu ogaado balse waa laga dhursugi doonaa wixii soo kordha haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixintii baaxaysa iiraan oo soo bandhigtay qalab milateri sida xoguhu ay ku warramayaan xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxay soo bandhigtay diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ah oo ay ugu magac dartay shahiid boqol soddon iyo lix b oo la sheegay inay weeraro ka fulin karaan masaafo dhan ilaa afar kun oo kilomitir haddii xogtaas ay noqoto mid xaqiiqo ah diyaaradahan ay masaafo intaas la eg ay ka fulin karaan duqaymo ay ka dhigan tahay in diyaaraddii ugu horreysay misena aanan duuliyo lahayn oo masaafo intaan la eg wax ka fulin karta ay tahay sidoo kale warbixinta sida ay tibaaxaysa xukuumadda teheraan waxa ay soo bandhigtay gantaallo nuuca baaliistika ah waxaana markan gantaalada ay soo bandhigtay ka mid ahaa mid cusub ayna ugu magac dartay jihaad waxa uuna dabcan gantaalkan la gaar yahay inay kala furfurmayaan madaxyadiisa ugu dambayntii waxaa warbixinta lagu sheegay misena ay middan ku soo beegmaysaa xilli xukuumaddan shiicada ah ay wajahaysa cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dhanka reer yurub waxaana sidoo kale middan lagu fasiray inay tahay boor iska jafid ay samaynaysa iiraan iyadoo muddooyinkan dambe goodis adag hawada u marinaysay maamulka gumaystaha yuhuudda waxayna dhowlatuskan samaysay shalay xilli ay u dabaaldegaysay sannad guuradii afartan iyo afaraad ee ka soo wareegatay duulaankii uu hogaamiyihii ciraaq saadaam xuseen ku qaaday dalka iiraan haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa majalladda bolitico ee ka soo baxda dalka maraykanka waxay daawacday maqaal ay ku falanqaynaysa doorashada dalka maraykanka iyo loolanka adag ee ka dhex jira kamala harris iyo donald trump waxay ugu horrayn warbixintu tibaaxaysaa in kamala harris ay bishan samaysay karukac ka badan intii donald trump uu sameeyey bishii soo idlaatay ee agost waxayna tibaaxday in markii codadka oo idin la tiriyey ay harris heshay in ka badan inta uu donald trump helay labadii bilood ee lasoo dhaafay oo ay ku jirto agosto markii la fiiriyo dhanka qarashka iyo lacagaha loogu deeqay ururka dimuqraadiga waxay warbixintu tibaaxaysaa in kamala harris iyo xisbigeeduba ay sameeyeen dhaqaale ka badan intii uu musharaxa ahaa madaxweynaha hadda haya xukunka maraykanka ee jo baiden waxaana xusid mudan in donald trump isaga xitaa laftiisa uu sameeyey bishan qarashgarayn xooggan si uu kor ugu qaado ololihiisa doorashada balse middaas ayaanan waxba u soo kordhin oo taa beddelkeed waxaa sarawkac xooggan samaysay kamala harris waxay ugu dambayn warbixintu tibaaxaysaa in markii la fiiriyo ololaha iyo isku soo baxyada ay qabanayaan labada dhinac jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintuba oo xagga taageeridda baraha kala duwan ee internetka uu ku sii lixaadsanaya maalmihii lasoo dhaafay xisbiga dimuqraadiyiinta oo waxaa internetka si aad ah ugu faafaya muuqaalla gagaaban oo laga soo jaro khudbadaha ay goobaha fagaarooyinka ah ka jeedinaysa kamala harris taasoo dabcan lagu macneeyey in xisbiga dimuqraadiyiinta uu maalmihii lasoo dhaafay sameynayo isbeddel xooggan kadib markii uu tanaasulka sameeyey jo baiden guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana dib idinku celiyo walaalkeen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom أنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا ف...
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dambena waan isla maraynaa saacadihii lasoo dhaafay ururka isugu yeedhay xisbullah ayaa weeraradii ugu xoogganaa ku qaaday deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labadii kun iyo lixdii dhex maray maamulka isugu yeedhay israa'iil iyo ururkani shiiciga ah goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah shirkadaha soo saara qalabka teknolojiyadda garoomo iyo sidoo kale saldhigga raama david iyadoo sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetkana ay muujinayeen burbur xooggan oo ay geysteen duqaymaha tani ayaa keentay in laga bixiyo jawaab celino kala duwan waxaana ka hadlay saraakiil ciidan iyo khubaro siyaasadeed oo ka tirsan maamulka sahaynada kaasoo uu ka mid yahay ooraan masraaxi oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga qowmiga ah ee maamulka fadhigiisu yahay talaabiib waxa uuna sheegay in weerarka xisbigan fadhigiisu yahay lubnaan uu ku qaaday deegaanada ay xoogga ku haystaan uu yahay mid maamulka gumaystaha lagu kala doorasiinayo in dagaal toos ah uu soo galo ama inuu u dulqaato weerarada dhiig bixinta ah ee maalin kasta uu la kulmayo dhankiisa falanqeeya yuuni binumaaxiin ayaa isagoo tacliiqinayay wixii xalay dhacay iyo hadalkii ka soo yaray xasan nasrallah waxa uu sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda uu markan ku qasban yahay in dagaal toos ah uu ka soo galo koonfurta lubnaan si uu u sii cadaadiyo una joojiyo weerarada uu geysanayo ururkani shiiciga ah dhankiisa almooq bakiir oo ah falanqeeyo ka tirsan kanaalka saddex iyo tobanaad ee maamulka isugu yeeray israa'il ayaa sheegay in xukuumadda talaabiib ay hadda hor taallo fursad aana dib u soo laabanaynin loona baahan yahay in markan ay ku duusho lubnaan iyadoo yaraynaysa buu yidhi awoodda ururkan oo sannado badan aan dagaal wejihin siina xoogaystay dhanka kale shabakadda bulutika oo soo xiganaysa mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegay in washington ay filanayso dagaal toos ah oo dhex mara labada dhinac buluutiku waxay intaa ku dartay in maadaama xiisaddu ay gaartay meeshii ugu sarraysay laga maarmaan ay tahay in ciidanka sahaynada uu soo galo koonfurta lubnaan sababta netanyahu ku qasbaysaa koonfurta lubnaan ayuuna sheegay inay tahay si dadka yahuudda ah ee deggana waqooyiga ay nabadda ugu noolaadaan maadaama muddo hal sano ah ay wajahayaan weeraro sawaariqa ah oo maalin kasta ku dul hoobanaya taasoo keentay in boqolaal kun oo sahayno ah ay mandiqadaasi isaga soo cararaan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay xiriir la samaysay dowladaha deriska la ah lubnaan iyo maamulka sahaynada iyadoo kala hadashay sidii xiisadda loo dejin lahaa balse ay u muuqato mid faraha ka baxday maraykankana wuxuu amar ku bixiyey afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in muwaadiniintiisa ay soo faarujiyaan dalka lubnaan maadaama la filan karo dagaal toos ah duqaymuhuna ay sii kordhayaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى